maamulka xarunta ibnu cabaas oo ka mid ah xarumaha lagu barto qur-aanka kariimka ayaa xaflad dhiirigelin ah u qabtay soddon orday oo dhammaysay xifdinta qur-aanka kariimka munaasabadan oo ahayd mid heer sare loo soo agaasimay laguna dhiirigelinaya arday dhammaysay xifdinta qur-aanka kariimka waxaana munaasabadda kasoo qaybgalay maamulka xarunta macalimiinta xarunta ibnu cabaas guddoomiyaha guud ee xarunta towfiiq maamulayaal culamaa udiin waalidiin arday iyo qeybaha kala duwan ee bulshada qaar ka mid ah culamaa udiinka kasoo qaybgalay kulanka ayaa ugu horreyn ka hadlay munaasabadda xafladani waxay noo leedahay farxad aan la soo koobi karin awalan waa goob diini ah oo wax wanaagsan oo qowlka ilaahaya lagu bartay oo lagu maamusayo lagu weynayo marka labaad dad da'yara oo qurux badan baan farxadoodii iyo la qaybsanaynaa damaashaadkoodii iyo inaan kor u qaadno oo dhahno hambalyo waad mahadsantihiin ilaahay kitaabkiisa oo kor loo qaado oo la barto barashadiisa iyo culumtiisa lagu dada lagu dadaalo waa waxa aynu ciziga iyo sharafta aan ku gaarayno ee aan ku horumarayno ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kitaabka qur-aanka ah ummad buu ilaahay ku sarraysiiyaa ummaddii barata ee ku dhaqanta ee isku daaweysay ee ku xuguntanta maamulaha xarunta ibnu cabaas xuseen cabdinaasir dhaqaneh ayaa wuxuu ka warbixiyey taariikhda xarunta ibnu cabaas iyo sida ay wax u bartaan ardayda sidaa wada ognahay markaskan wuxuu soo bilowday aasaaskiisa labada kun toban iyo lixdii marxalado badan ayuuna soo maray marbay qabyo ahaayeen masaajidkan hadda aan ku jirno iyo madrasada lafteedaba ilaahay fadligiis iyo dagaal ay bixiyeen maamulka sare ee tawfiiq waxaa ilaahay hadda iskugu soo gaaray halka haddaan taagannahay waxyaaladan dibdiisay madaxsano waxaa jirtay mar aan halkan imaanay labo saddex sano ka hor oo halkaa ayada ay tahay dhis lagu dhigto dugsida lagu barto qur-aanka oo xaaladiisa ay ka yara hoosaysay xaaladda maanta ku jiro mahaddaasoo dhan waxaan u tirinaynaa allah awalan marka xigtana waxaan leenahay waa mahadsantihiin maamulka towfiiq haddaan madrasada guud ahaan ka warramo madrasada saddex qeyb ayay ka qeyban ka kooban tahay hadda halkan qaybta koowaad waa taxfiid alqur'aan alkariim oo shaqaysa shanta beri sabti ilaa iyo arbaca gelin hore beri dambaba qaybta labaad waa macad imaamu shaafici faraciisa oo shaqeeya dambiye khamiis qaybta saddexaadna waa qaybta dumarka ibnisaal farxad ay wax ku faa'iidaystaan diinta ilaahay ku bartaan qaybteena taxfiidka qur'aanka waxay ka kooban tahay an waxay ka kooban tahay afar fasal hal waa farbarka iyo aasaaska farta iyo hingaada afarna waa kitaablooyin iyo si loo yaqaano dadka farta soo bartay qur-aanka ay ku bartaan